Sanadkii kun sagaal boqol sagaashan iyo sagaalkii, Golaha Guud ee Qaramada Midoobay ayaa ansixiyay soo jeedinta shirkii adduunka ee wasiirada dhalinyarada Lisbon bishii sideedad labiyo tobankeedii sanadkii kun sagaal boqol sideed iyo sagaashankii ayaa qaraar lagu dhawaaqay labiyo tobanka Agoost oo ah maalintan caalamiga ah ee dhalinyarada ayaa la ansixiyay intii lagu guda jiray shirweynihii adduunka ee wasiirada mas'uulka ka ah dhalinyarada labaatankii sano ee lasoo dhaafay. Dabaaldega sanadlaha ah ee maalinta dhalinyaradu waxay soo bandhigeen mowduucyo la xiriira dhalinyarada laga bilaabo sugnaanta cunnada iyo caafimaadka maskaxda ilaa International. Qaramada Midoobay waxay ku qeexdaa dhalinyarada adduunka inay yihiin kooxda da'doodu u dhaxayso shan iyo toban ilaa afar iyo labaatan jir, taasoo ka dhigaysa lix meelood oo meel dadka bini'aadamka ah. Qaar badan oo ka mid ah dhallinyaradan rag iyo dumarba leh ayaa ku nool wadamada soo koraya waxaana la filayaa in tirada ay kor u kacdo. Fikirka Maalinta Caalamiga ah ee Dhalinyarada waxaa soo jeediyay kun sagaal boqol koob iyo sagaashankii dhalinyaro kusoo ururtay Vienna, Austria. Fadhigii ugu horeeyay ee Golaha Dhalinyarada Adduunka ee Qaramada Midoobay, madashu waxay ku talisay in lagu dhawaaqo Maalinta Caalamiga ah ee Dhalinyarada Adduunka. Taladaas waxaa markii dambe taageeray Golaha Guud ee Qaramada Midoobay sanadkii kun sagaal boqol sagaashan iyo sagaalkii. Maalinta Caalamiga ah ee Dhalinyarada ayaa markii ugu horeysay la xusay sanadkii labada kun. Mid ka mid ah waxyaabihii ugu muhiimsanaa ee sanadka ayaa ahaa markii sideed dhalinyaro iyo ururo dhalinyaro ah oo Latin America iyo Caribbean-ka la xiriira ah ay ku guuleysteen abaalmarinta dhalinyarada adduunka ee Qaramada Midoobay ee magaalada Panama. Munaasabad lagu xuseeyay Maalinta Caalamiga ah ee Dhalinyarada Adduunka ayaa lagu qabtay magaalada Kismaayo ee xarunta gobolka Jubbada Hoose halkaas oo ay kasoo qayb galeen mas'uuliyiinta ugu sareeya ee Wasaaradda Dhalinyarada iyo Ciyaaraha, ururada bulshada rayidka ah sida dhalinyarada iyo marti sharaf kale. Ugu horeyn, waxaa munaasabada khudbad dhinacyo badan taabanaysa ka jeediyay agaasimaha guud ee Wasaaradda Dhalinyarada iyo Ciyaaraha dowlad goboleedka Jubbaland wuxuuna si qoto dheer u sharxay maalintan iyo waxay dhalinyarada ooga dhigan tahay
bismillahi raxmaan raxiim alxamdulilahi rabbilcaalamiin uma salaatu wasalaamu calaa ashrafi alambiyaa walmursaliin nabiyina maxamedin wacala aalihi wasaxbihi wasalam ugu horeyn waxaan halkan ka salaamahayaa ugu horeeya wasiirka wasaaradda caafimaadka wasiirka wasaaradda howlaha guud ee guryeedka wasiir ku-xigeenka dhalinyarada ciyaaraha ahna wasiir kusimaha wasiirka xildhibaanada agaasimayaasha guud gudoomiye ku-xigeenka sidaan wada ognaha maantaysa waxay ku beegan tahay maalintii dhalinyarada adduunka oo ah sanad kasta loo dabaaldego agosto labayo tobanka agosto maanta waxaa sharaf inoo ah inaan u dabaaldegayno maalinta dhalinyarada adduunka sidaa u wada joodiinbo maantayto waxaa mawduuca aan ka dhiganay ama halkudhigga sanadkeena waxaa waaye caafimaadka iyo ladnaanta dhalinyarada mudanayaal iyo wariyooyin maantayt waxay sharaf inoo ah inaad nagala soo qayb gashaan maalintan caalamka o dhan maanta oo kale loo dabaaldego sidaa wada ogtihiinba dhalinyarada waa awoodda koowaad ee mustaqbalka bulshada waxayna astaan u tahay horumarka iyo isbedelka isbedelka adduunka si kastaba ha ahaatee gudoomiyayaasha ururada dhalinyarada ah ee gobolka jubbada hoose iyo kan degmada kismaayo oo iyaguna madasha ka hadlaya ayaa u hambaliyeeyey dhalinyarada soomaaliyeed iyaga oo sheegay inay maalintani tahay maalin ku weyn dhalinyarada ah adduunka bismi illaahi raxmaan raxiim alxamdulilaahi rabbi alcaalamiin wa bihi nastaciina calaa umuuri dunya waddiin golaha wasiirada golaha xildhibaanada dhalinyarada bulshada rayidka saxaafadda dhammaan nin waliba waxaan ku salaamayaa magaciisa iyo meeqaamkiisa anigoo hadalkeeda u gudagelayo maantana halkan aan u taaganahay xuska dhallinyarada ee adduunka to alaf agost maxay ahayday waana ognahay waana ka dharagsannahay maxay ahayday dhallinyarada iyo waxay bulshada u yihiin iyo dhibaatooyinkaas taa marka laga soo tago innaga dhalinyaro ahaan aad baan u liidanaa ladnaanna ma jira caafimaadna ma jira dhallinyaradeenna anigoo maanta kaga faa'iidaysanaya halkan codkeyga guddoomiyaha ahna guddoomiyaha dhallinyarada gobolka jubbada hoose waxaan diyaar u nahay horaan aan diyaar u ahayn mar waliba inaan ka qayb qaadano kacdoonka waad ogtihiin kenya waxaa ka dhacay urur dhallinyaro ah ah inay is abaabuleen waxay bedeleen madaxweyneha waxay ku qasbeen inuu systemkii wax ka bedelo systemka canshuurta inuu dib uga laabto in golihii wasiirada uu tushaandhayn ku sameeyey waxaa sameeyeen dhallinyaro oo kacdoon sameeyeen ayagoo hub aan wadin innagana ka dhallinyar ahaan haddaan isgarab istaagno sidaa darteed waxaan halkan maxay ahayd golaha wasiirada iyo xildhibaanada iyo bulaha iyo inta dowla magaca dowladda halkan ku fadhido waxaan u sheegayaa
waxaan ka hadlayna maanta mawduuciinu ku saabsan yahay oo maanta halbeega lagu qoran iska caafimaad qabto yaa wax qabsato yaa horumar gaarto marka waxaan leeyahay dhallinyarada caafimaad qabto ee tamaamka tamaamka ah inay maanta ka faa'iidaystaan dalkooda wax ugu qabtaan nafsadoodana wax ugu qabtaan waxaan leeyahay hambalyo hambalyo hambalyo